sagaal jamac bile oo ah khabiir ka tirsan wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland ayaa maanta fariinta inala wadaagaysa nafaqa iyo cuntada dheelitiran waa maxay nafaqadu nafaqadu waa habka uu jidhkeena cuntada uga faa'iidaysto si uu u helo tamar u koro uguna noolaado si caafimaad qab leh waxay ku saabsan tahay inaan qaadanno nafaqooyinka muhiimka ah sida kaarboonhaydraydyada si aan tamar uga helno borotiinka si murqaha loo dhiso loona hagaajiyo dufoonka si jidhku u yeesho tamar kaydsan oo uu ka ilaaliyo qawowga fitamiinada iyo macdanta si jidhka difaaciisa iyo shaqadiisa loo xoojiyo biyaha waa muhiim si aan jidhka uga hayno qoyaanka loo baahan yahay waa maxay cunto dheelitiran cunto dheelitiran waa cunto cuntooyinka isku dheelitiran oo aan ka helna nafaqooyin kala duwan si jidhkeennu ugu shaqeeyo si wanaagsan qiyaas saxankaaga nuskiisa waa inuu ka kooban yahay qudaar iyo midhaha ruwac waa inuu noqdaa badarka oo dhan sida bariiska rootiga ama galeyda ruwaca kalena waa inuu ka kooban yahay borotiin sida hilibka kalluunka doorada ukunta ama digirta sidoo kale wax yaroo dufan caafimaad leh sida looska ama saliid saytuunka ayaa muhiim ah maxaa faa'iido laga helayaa cunto dheelitiran iyo nafaqo saxa waxay keenaan faa'iidooyin badan sida tamar iyo waxqabad waxa aad awooddaa inaad firfircoonaatid oo howlahaaga si fiican u qabatid kobac iyo horumar gaar ahaan caruurta iyo dhalinyarada difaac adag jidhkaaga oo waxa uu si fiican ugu hortagaa cudurrada ka hortaga xanuunada waxa uu yaraynayaa halista sonkorowga dhiigkarka iyo buurnida maxaa la iska ilaalinayaa waxaa la iska ilaalinayaa sonkorta badan yaree cabitaanada iyo cuntooyinka sonkorta badan leh sababtoo ah waxa ay keenaan cayil iyo tamar degdeg ah oo yaraata milixda ama cusbada badan milixda badan waxa ay kordhisaa halista dhiigkarka dufanka caafimaadka ahayn ka fogow cuntooyinka la shiilay iyo dufanka waxyeelada leh cuntooyinka la warshadeeyey waxay badanaa ku yaryihiin nafaqooyinka waxayna ku badan yihiin waxyaabo jidhka dhibaya maxaa dhaca marka aan si wanaagsan wax u cunno marka aan si dheelitiran wax u cunno jidhkeena wuu koraa wuu caafimaadaa wuu firfircoonaadaa waxa aan helnaa nolol caafimaad qabta waxaan yaraynaa halista xanuunada sidoo kale awoodda jidhkeena ayaa kor u kacda waxaan noqonaa kuwo maskax ahaan iyo jidh ahaanba xoogan gunaanad waxaan idinku dhiirigelinayaa dhammaantiin inaad maanta bilowdaan oo aad cunto dheelitiran doorataan qudaar iyo miro badan cuntaan biyo badan cabtaan kana fogaataan cuntooyinka aan caafimaadka ahayn sida sonkorta milixda iyo saliidda badan isbeddel yar ayaa keeni kara nolol caafimaad leh